جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم
alla wuxuu u yeelay kacbada beydka xurmadda leh daryeel dadka awi iyo bisha xurmadda leh iyo hadyiga iyo xoolaha qurbaanka ee calaamadaysan arrinkani waa si aad u ogaataan in alle ogyahay waxa ku sugan samooyinka iyo waxa ku sugan arlada iyo in alle ogyahay wax walba